bismillahi raxmaan iraxiim shir ay isugu yimaadeen mu-asasooyinka midooda mu-asasooyinka waxbarashada sida degmada cadaado qeybo kamid a degmada xarodheere iyo hobyaba shirkaas oo looga hadlayay arrimo ku saabsan fashilka ku yimid imtixaankii ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxaan ugu dambeyn soo qaadanay go-aamadan go-aano afar qodob ka kooban runtii midka koowaad wuxuu yahay waxaan wax laga xumaado ah in uu fashil ku yimaado imtixaankii ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada soomaaliya inuu istaago maalintiisii afraad kaas oo keeni kara niyad jab ku yimaada guud ahaan ardayda soomaaliyeed oo dhan labo waxaan u aragnay in wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay ku degdegtay go-aankii ay qaadatay ee ahaa in uu joog ay joojiso imtixaankii socday saddexda maalmood saddex wasaaradda waxbarashada waxaan ugu baaqaynaa in ay ka laabato go-aankaas isaga ah ee joojinta imtixaanka ah si ay ugu celiso lixdii maadoola soo maray qeybta afaraad waxaan ugu baaqaynaa ardayda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan way jirtaa inay jirto caqabado waxaa laga rabaa inay dulqaataan tanina waxay ka mid tahay caqabadaha jira maanta dalka soomaaliya ee tirada badan
waa tahay marka idinku dabcan waxaa isla garateen haddii dawladdu ay dib si ugu dhawaaqdo imtixaanka loo galo inaad gashaan
dabcan xal kasta oo soomaaliya ku heshiiso diyaaraan u nahay laakiin waxaan gudbinaynaa cabasho ah inayna sax ahayn in lixda maado ee ardada soomaaliyeed maanta ay gashay in dib loogu celiyo
waa tahay marka meelaha qaar dibad baxyaa ka dhaca ardooyin ku dhigaan ardooyinkeena maxaad ugu baaqaysaan oo u sheegaysaan waxaan jecelnahay in aanan caqabad kale soo kordhin ardaydeena waxaan leenahay dibadbaxyo iyo banaanbaxyo waxba macnaa xala ma keenayaan waan idiin maqanaa waan idiin doodayna insha allahu tacaala intii karankeena ah dowladda soomaaliya madaxdeeda sarena waxaan gaarsiinaynaa in imtixaanka lixda maado ee baxday aan dib loogu celin haddii dib loogu celiyo wixii ka yimaada waxaa mas-uuliyadda qaadi doona cidda go-aankaas qaadatay